dib u heshiisiinta afkaar badan oo iska hor imaanaysay dadka ka qabaan qaarna waxay aaminsan yihiin inaanba loo baahneenba qaar waxay aaminsan yihiin inayba soo dhacdayba dib u heshiisiintii lasoo dhameeyeyba arrintaas aan loo baahnayn in dib loogu noqdo qaarna waxay aaminsan yihiin weliba waxaanba si daacad ah dib u heshiisiin waddankan kama dhicin macnaha kama wada aniga wixii alla soo qodo from a to z hala ha la dabagalo yani taas ma sigmayso waan ognahay laakiin in loo bixiyo guddi daacad ay arrintan ka tahay oo waxaan darbagelin waxaan xasuustaa in berigii carta xukuumadii lagu soo dhisa carta kadib waa tii cabdirasaaq xaaji xuseen oo hadda alla allah u naxariista shalay la duwo in chairman loogaga dhigay guddi markaas la aasaasayo dib u heshiisiinta bilowda isagana markaas siduu anaga noo sheegay horta kuwa markii la yiri chairman aad ka taha adigaa hogaaminayo waxaa also loo raaciyey la yiri adaa dadkaaga soo xulan karo macnaha committeegii kula shaqaynaysay adaa soo xulan karo isla markaasna xukuumadii dhinacooda waxay cayintay tobaneeyo qofood oo ay magacaawday inay la shaqeeyaan isagoona lagala tashan waa tii uu istiqaaladiisa bixiyo yiri waaya waa waa iska casila arrintii shan qofoodoo waagaas urur jiray oo israaca la yiraaho layiri ala odagaa lala soo hadlo a lagu soo celiyay arrintan aan aan aan ku jiray aniga iyo afar qofood oo kaleetaan ahaan odaga markaan la hadalnay annagii na qanciyo wuxuu yiri sidaan wax uma shaqeeyaan aniga waan rabaa inaan wax qabto laakiin dadka lasoo xulaayo waa inay ahaadaan dad nadiif dad oo daacad ay ka tahay soomaalinimadii dad ilaahood ka cabsanahay dad ummaddan mataqaanaa qabiil kastoo ay yihiin la duuban oon loo arkaynin reer hebel inuu uu ka kormarinayo reerka marka wuxuu yihi sidaa darteed yani aniga ma ma wadi karo mas-uuliyaddaana ma qaadi karo marka arrimahaas oo dhan waa jireen in la isku dayo ilaa iyo maantadaana guddi oo loo bixiyo reconciliationka oo si daacad arrintan uga shaqeynayo aniga la socdo kolleyta ma ma ogi ma jiraan waa gartay marka waxaad soo jeedinaysaa guddi sidii south africa oo kale koonfur africa guddigii dib u heshiisiintiiyo runta oo kale oo dadka dhegeysta wixii hore u dhacayna dhegeysta lagu kala gar qaato layskuna cafiyo walaalow qaabo badana nabadeynta noocaas oo kale ama dib u heshiisiinta noocaas oo kale loo soo sameeyey tanaan aniga isleeya waa u haboon tahay waa midan hadda aad ka dhawaajisay modelkii south africa oo kaleeto in la helo si dadkii ay u arkaan runtii yani iyagoon markaas la inkiraynin dhibkii soo gaaray because qofkii bini aadanka ahay diiniyan diin ahaana waan ku qasbannahay dhaqan ahaana sidoo kale inaan waxyaalahan ka wada hadalno qofkii in laga raaligeliyo raaligeliintana mar walba ma aha in oo qof loo xabisa ama qof loo dila ma ma aha laakiin siyaabo badanay ku dhici kartaa oo diinteena noo noo banaysin laakiin howlgalkaas howsha qofka in la galo waayo si daacad loo galo waa garta waxaad ka dhawaajisay allahu naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen ra-iisul wasaarihii hore oo shalay lagu duugay muqdisho waxaa lagu garab duugay ninkii isaga madaxweynaha uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay soomaaliya aadan cabdulla cusmaan labadooduba waxay ka mid ahaayeen hogaamiyaashii ugu horreeyey ee soomaaliya xornimada kadib dhaqdhaqaaqa gobodnimo doonkana kusoo jiray ragga sida weyn loo ciseeyo loona sharfo islamarkaana waxyaaba badan oo wanaagsan ay soomaalidu ku xasuustaan maxay ku kasbadeen sumcadaas
waa su-aal aada u fiican walaalo haarun labada shaksi aad magacawday waa laba shaksi oo aada qaali nooga taariikhdan qaaldahab ku leh marka cabdirasaaq xaaji xuseen oo hadda labada nin allah wada naxariista ugu dambeeyey oo shalay la duugay wuxuu ahaa nin wadan wadanninimadana waxaan ka wadaa macnaha qof oo dareen qaadi oo u qabo waddankiisa waddanka sidaan ognahaybo yani waddan sidiisaba waa wuxuu ka samaysan yahay macnaha dad iyo deegaan iyo taariikh wadaago ku salaysan macnaha kama wada markaan wadannimon leeyahay dadka badanaa waxay u fasirtaa qof un mataqaanaa calankaas isku duubaayo ama calanka inuu yahay waxa ugu qaalisan waana run taas waa waa symbolkii oo nationalism ama patriotism siday dadkan u yaqaanaan waa runtaas laakiin intaas kuma koobna wadaniyada lagu sheegayo waa mid oo badanaa qofka muwaadanka ah waa inuu wadankiisaas mataqaanaa u adeega ma ahan keliya inuu wax un ka qaadanayo wadanka laakiin wax inuu gelinayo annaga dhaqan ahaan waa maqli jirnay sidii berigii xornimada la qaatay maandeeqa qof kasta ka hadlaa for example mugta maandeeq maalitaankeeda waa laga hadlaa laakiin waxsinteedii kobcinteedii iyo intaasoo dhan wax ka hadlaayo waa yaryahay dadka waa faraku-tiris inta fahantay wadaniyada iyo waxa ay tahay iyo muhiimadda ay leedahay marka waxaan aniga ku tiriyaa kolleyto labada shaksiyo aad magacaawday aadan cabdulla cusmaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen laba nin oo mataqaanaa wadaniyada ay aada kugu weyneed oo runtii waddankaas sharaf badan usoo hoyiyey marka labada nin allaha wada naxariisdooda waa waaliyaal oo really example noo ah oo lagu dayan karo waa gartay marka hadda inkastoo xaaladda hadda jirta xaalad aada u adag ay tahay haddana markii dowladdu burburtay iyo intii dowladdu jirtayba wadaninimadii jirtay xilligaas say ku burburtay walaalow horta waa waa waa su-aal fiican yani waxa waxaan isleeyahay aniga kolleyta cabirkeyga dhibkii dhibkii soo dhacay dagaalkii dhaawac weyn horta gaarsiiyey wadaninimada sidoo kale cadaalad darada oo oo dagaalka marka horeba kiciyey sidoo kale yani qabaa'ilkii oo qabiil kastaba sabuursi raadsanayo qoladii kale aan yani waabayeelayn sidoo kaleeto waxaa jiray demogagary dad qabqablayaal aho waxaan ka faa'iidaystay ilaa iyo maantadaana ka faa'iidaystay dadka isku sii diro benziin kusii shubo dadkii waa jiraan kuwo hadda xil haayo iyo kuwo banaankaas ka joogo kuwo wadanka jooga iyo kuwo ka maqan intaba waa jiraan sidoo kale waxaa jiro fahan fahan qaldan oo muwaadinimada laga fahmay macnaha sidaan haddaba ku lahaa xoogaa ka hor muwaadinimada ma aha keliya wadankaasaan u dhashay wadanka maxaa tartaa waa maxaa qabataa taasaana walaaleynaysa markaad og tahay qofka walaalkaa inuu ku difaacayo ama communitygaaga ama maxaa la yidhahaa beeshaadi difaacayo den adiga inaad isdifaacdid qasaba ma ah maba ku qasbanid bu ilan waaba lagu difaaco waaba lagu hadlaabo marka taasaa la la-yahay sidoo kalena waxaa jiro faragelin shisheeyaa jiro oo badan oo dadka isku sii diray oo hub isugu dhiibayay taasna waxay keenaysaa of course wadaniya wixii laga hadli jiray oo dhan wax been ah oo wax khiyaali ah inuu iska noqdo ilan walaalka waxa ku diloobayo maanta isla isaga hadduu ku yiraaho waxaan rabaa wadan inaan isku haayo ama calankan inaan cizayno ama aan aan wada jeclaano taas ma suuroobayso bikaas waa waa qofkii ku dilayay maba maba aaminsanid inaad wax wada leedi ama aad wax wada qabsan kartaan marka taas waa in dib in loo soo nooleeyo waay waxaasoo dhanna waxaa ka horeeya sidaan daaba ka hadalnay reconciliationka dib u heshiisiinka waxaasoo dhan ka horeyso wax kastana marka dib u heshiisiintaasaa lagu lagu dhisi karaa tiirkii dhexe iyadaa noqon karta hadda wadaniyadda way dhimatay dhammaan maa la dhihi karaa ma qabo aniga saas weli waxaan aaminsanahay dad fiican oo yar waa laga cod dheer yahay laakiin dad weli aaminsan in wadankaas weli yani raja kale in wadaniyad dib loo soo nooleysiye waa jiraan oo maalin walba ka hadlaayo oo oo dadkooda wax taraayo oo difaacayo simcadooda si guudna mar walbaba uga hadlayo arrinta soomaaliyeed aan uga hadlaynin si gaara ama reer hebela aan ka dhashay kuwaiyo duuan kuwa kale oo dhan aniga waxba igama gelin aanan ahayn laakiin dadka dhulma dhulman oo dhan kada hadlaayo macnaha the issue of justice cadaaladda ino say wada saamaysaa dadka oo dhan wax lagu loo wada qabsan karaa see wadankan aan usoo wada dhacsana sian mataqaanaa horumar u wada gaarnaa macnaha mid jamaca sidaas oo kale oo dadkii oo dhan ay ku wada jiraan qabiil kasta ku jiro beel kasta ku jiro dad saas u hadla waa jiraan waa yar yihiin laakiin tiradooda aaday u yar yihiin kamana wada dadkan oo mansabka raadinayo mar walbaba ku adeeganayo hayada noocaas oo laakiin boosdoonka ah ama sadguursi raadsanayo ma ka wada kuwaas dad daacada ay ka tahay wadaninimadaa jirto oo ilaa iyo maantadan maalgeliya xataa inay soomaali wax taraan waa jiraan marka weli uma haysta aniga inay completely dhimatay arrintaas weli waa waa la waxay u baahan tahay yani in laga shaqeeyo of course loo tiro badsadana insha allah waa garta su-aashan aan ku weydiinaya waa laga yaabaa qaab kaan u dhigi doono qaab ka duwan ama ka wanaagsan dad u dhigi kara inay jiraan innaga sida soomaalidu ay dhahdaba rag waa raggii hore dabcan rag markay leeyihiin waxay ka wadaan saan u fahmay soomaalida oo dhan rag iyo dumarba rag waa raggii hore hadallo waa ka yidhaahdeen marka innagu maxaan gadaal ugu fiirinaa dadkii aan soo dhaafnay hogaamiyaashii aan soo dhaafnay waqtigii aan soo dhaafnay oo soomaalidu horey ugu socon waayeen halka adduunyada waad aragtay wadamada kale aada loo jecel yahay madaxda cusub wixii cusub ee soo baxay inagu maxaan gadaal ugu fiirinaa wallahi waa su-aal aada u fiican taas waxaad moodaa bini aadanka oo dhan inay taas wada qabaan annagana sigaar waaba sii darana inta kale bini aadanka sidiisaba qofku waxay qadariyaan markuu dhinto saan wada ognahay yani hadda mithaal fiican bu waxa cabdirasaaq xasin allah unaxariista isaga ugu dambeeyay hadda anaa waxaa dhici karto dadka inay intuu noolaa waxba yani kas qofku waxay fiiriyaan wixii positive iyo negative yani xumaantii laga maqlay qofki iyo wanaagiisa laga hadla lakiin qofka markuu dhinto wanaagaas unaad highlight garaynaysaa marka waa rag raggii hore waa run laakiin intay noolaayeen casrigaas ay noolaayeen kolleyta iyagana meel unay ka gaabinayeen raggaasoo kalena maanta waa jiraan rag iyo dumar noocaasoo kale maantadaanay jiraan as we speak haddaan wada hadlaynay qaarkood la magacaabi karaa la dhihi karaa hebel iyo hebel iyo hebel marka intay nool yihiin lagama faa'iidaysanayo intay nool yihiin wax lalama qabanayo laakiin markuu dhinto waa iska sahlan tahay in la yihaaha moogta hebel sidaanuu yiri hebel saanuu yiri hebel waa fiicnaa hebel sa marka sheekadaas annagana waxaanba si gaara yani oral oral culturekana sidaan ognahayba waa waa dad yani warkaas ku beis garaysan oo yani jecel inay ka hadlaan waayihii hore muslimkana calaa fikra taasoo kale way haysataa soomaalida keliya ma aha muslimka waa kan hadda maalin kasta waxa laga hadlaa waagii saxaabadii iyo waagii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo waxay fali jireen laakiin kama hadlaayaan maantadan isaga muslimka muxuu u qaban karaa ummadii soo dadka u kala celin karaa ama soo usoo dhexgali karaa ama soo uga damqan karaa ama muxuu tari karaa dadka dulman waxaa dhici karta inay dhinacaas oo dhan ka gaabiyaan laakiin afkaartii waaweyneed oo oo yani lawa laisku wada raacsanaa un in laga hadlo marka aniga kolleyta saasaan u arkaa sina way u fiican tahay oo xikmadii always yani waa in oo gadaal loo fiiriya oo wixii ay dhaafeen dadka wanaagoodana laga hadlo taas ma diidani aniga waxaan leeyahay qofka intuu nool yahay ayaa fiican in in wanaagaas uu uu dadka ku boorinayo in la fahmo lagala shaqeeyo waa garta arrinta ku saabsan taariikhda hore haddaan hal qodob uga laabto hadalkii ugu horreeyey aadan cabdulla cusmaan allah u naxariistee markii loo doortay madaxweynaha soomaaliya hadaladii khudbaddii ugu horreysa ujeediyey hadal ka mida wuxuu ahaa miduu kaga hadlayay shantii soomaali oo uu yidhi macnaa ma aqoonsanin xuduudda soomaalina way kala maqan tahay waa in laysku raadiyaa hadalkaas kun sagaal boqol lixdankii markaad garab dhigto qodobkii hadda aad ka hadlaysay ee ahaa qodobada asaaska oo ah wadaniyadda dadka deegaanka iyo taariikhda soomaalidii oo kala qoqoban calamo kala duwan wasiirro kala duwan dastuurro kala duwan maxaa isku keeni karaa dunta isku xidhi karta maxay tahay ilaa iyo maantadan yani dadka sina waxaanu aaminsannahay shantii soomaali oo shantii soomaaliyaal rabaa in laisku soo celiyo wadaniyadeena o dhanba taasay ku biisgaraysa muhiimadeeda oo dhanba intaasay laakiin waxaan ognahay maanta jabuuti waa dawlad xore ah oo yani dawlad wada laleeyahay oo aan la diidaneen waayo berigay xornimada qaadatay ilaa iyo maanta marka dhulka muhiim ma aha waxaa muhiima mar walbaba intaas soomaaliyadoo nala nool oo wadankaas ku nool cadaalad horta ma heshaa maantadan aniga waxaan isleeyahay meel calan ay ka suratay goob kastoo ay iyada isku magacaawday ama ay haysato an aron minid yani kama wada inaan ixtiraam darayga ma aha waxaan ka wadaa meel kastoo calan laga surtay maanta magacii doonaan ha ula baxaano meel ay ka jirto cadaalad oo aan isleeyahay mabaalihii dhex deganaayay si cadaalad ay ula dhaqmaan aniga ma ma ogi meeshaas meelay tahay ilaa iyo maantadan yani waxaan isleeyahay weli cadaalad daraa jirto haddaan misaal ahaan kuu siiyo waxaan dhihi karnaa shantaas geesood mid ka mida wuxuu masalaa nabadda midka kaleeto wadajirkeen midka yani inaan dib damba loogu noqonin wixii soo dhacay ama n waxyaalo saas oo kaleo concept concept dadka isku soo dhaweeya afkaar dadka isku soo dhaweysa ama marka saas haddii loo fekero yani waa waa ka gudbi karnaa tii hore because haddii hadda shantii lagu noqdo masalan dowladahan dariska waxyaalaha ay ka qayliyaan waxyaalahaasa ka mid a waxayba yani ku xuuxiyaan ciidan yaan loo dhisin because kuwan maanta haddii ciidan loo dhisa waxay rabaan inay dhulkii wada qabsadaan ilaa iyo maantadan yiraahaan dowladaha dariskeena sidaan wada ognahay waa garta dowladdii lixdamaadkii waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xasuusto waxay ahayd taariikhdan oo gashay dimuqraadiyadda waddankii ugu horreeyey ee madaxweyne talada haya uu si nabada ku wareejiyo inta doorasho dimuqraadiya looga adkaado taasaa taariikhda u gashay dowladdii siyaad barre hadallada ugu waaweyn ee lagu xasuusto waxay ahayd biyo sacbadaadaa looga dhargaa labaatankii sane ugu dambeeyey gaar ahaan intii dagaalada sokeeye ay socdeen qabqablayaal dagaal baa lagu xasuustaa sanadihii ugu dambeeyey kumeel gaar baa lagu xasuustaa dowladdan cusub ee hadda joogta ma haysataa fursad ay halhays dadka soomaaliyeed ay isku raaci karaan ay kusoo dhex dhigto oo ay hore ugu socoto ay ku midayn karto aniga waxaan qabaa haa way way way haysataa fursaddaas inkastoo waktiga aada isku soo guraayo runtii aniga waxaan qabaa labadan sano iyo bar haddii ay ka shaqayso xukuumadan hadda jirto dib u heshiisiin ciidankii soomaaliyeed oo dib loo soo dhiso sidaan hore u erayba ciidan lama dhisi karo unless oo heshiisiin markay dhacdo kadibaa la dhisi karaa bas dadka isma aaminayaan iyo ay keento macnaha system ay dadka hay-adihii waddanka ka dhisnaa wasaaradihii loola xisaab sidoo kalena dowladahan ajnabiga ah ee faragelinta soomaaliya yani noocii doonta ha ahaato midda mid oo siyaasadeed iyo mid military intaba inay la xisaabtanto xisaabtanka noocaas waxaad moodaa in laga dhuudhuunto runtii inta oo waddankaaga ciidan kale oo really amniga u sugaayo waddan ma tihid dowladna ma tihid yani si kasta lagu aqoonsanaado xaqiiqada waxa waaye waxba waxba ma tihid yani waxaa tahay kumeelgaarkii magacuna laga bedelay laakiin sidiiyaa kumeelgaar loo yahay macnaha haddii aynan intaas isbedelin laakiin waxaan isleeyahay labadaas sano iyo bar haddii daacad loo yahay in intaba la qaban karo laakiin tallaabooyin oo oo riili geesinimo ah inay qaadaan waayo dadka hogaanka nooe xilka loo dhiibay lagu ammaanaystay waa inay waddankan u hiidiyaan sidoo kale shacabkaana u hiidiyaan marka intaas haddii la helo waxaan isleeyahay si fiicanay ku dhamaysan karaan taariikhdana meel muhiim ay ka gabi karaan haddii laakiin sidii hore ay wixii iska ahaadaan oo qof kastaba booskaas mataqaanaa just wixii la yidhaha marxaba iska dhe haddii ay sheekada tahay taas waxa waaye kuwii horea kusoo jabay kuwaanna waa ku jabaayaan buuggaasna haddaad sii qori kartaa yani waa sheekada meeshai ku dhammaanayso waa la wada fahamsan yahay macnaha